madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay furitaanka madasha wadatashiga ayaha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in somalilan ay qayb ka tahay hanaanka looga tashanaya ayaha dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in somalilan ay qayb ka tahay soomaaliya wuxuuna ku celceliyey inay meel wanaagsan marayaan wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan annaga broceskan aan bilownay broces soomaalida oo dhan ay ku jirta waaye dabcan somalilan walaalaheen wixii maxaanku idahday hadba sidii aan fursad u helnaayo mabda-iyan processkan waa ka mid hadba sidii duruufuhu ay noogu ogolaadaanna inay uga mid noqdaanna waa kula shaqayn doonaa arrintii wadahadalkeeda hore u socotayna meel fiican ay maraysaa hadda ayaana qaabaal cusub iyo weji cusub ayadana usii gudbaysaa rajadeenna dhinacaasi aada iyo aad ayay u fiican tahay middaan hadda socotana mar walba waxaan dhahnay wixii soomaaliya iyo soomaalida u danaynayo oonay suubi karaan soomaalidu ee suurtagal ah ayaa muhiimadda la saari doonaa somalilan ayaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ku dhawaaqday inay ka goday soomaaliya inteeda kale walow ay ku guul daraysatay inay ictiraaf ka hesho wadamada beesha caalamka